waxaa maanta gebi ahaanba istaagay duulimaadkii garoonka diyaaradaha iwaan khaliif ee magaalada beledweyne kadib markii lagu qarxiyay baabuur rakaabku ay wateen islamarkaana u qaaday garoonka diyaaradaha kaasi oo isku qarxiyay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne qaraxa maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ku dhaawacmay laba qof oo mid ka mida oo ahaa askarta ciidamada amisom kuwooda ku shaqada lahaa baaritaanka iyo hal qof oo ka mida dadka garoonka ka shaqeeya taliyaha samiga booliska degmada beledweyne xaliduux cabdi mahadalle ayaa waxa uu sheegay in qaraxii maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha loo adeegsaday laabtoob iyo waxyaabaha qarxa markaana ciidamada ammaanku ay fashiliyeen xaliduux cabdi mahadalle taliyaha samiga booliska degmada beledweyne ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay gacanta ay kusoo dhigeen isagoo sheegay inay ku lug lahaayeen qaraxii maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada magaalada beledweyne ayaa lagu arkaya ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo howlgallo ay saraakiisha ku sheegeen in lagu soo qabanayo dadkii ka dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha uu ka soconayo ciise cabdi ciise radio suuniye beledweyne